Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka iyo Sohmiyadaha Mudane Cabdikariin Axmed Xasan ayaa shahaadada rasmiga ee ururnimo guddoonsiiyey laba iyo toban urur oo soo buuxiyey shuruudihii looga baahnaa wuxuu guddoomiyuhu sheegay in guddiga doorashooyinka qaranka iyo sohmiyadaha ay diiwaan geliyeen toban iyo toddoba urur siyaasadeed oo si rasmi ah kaga qayb qaadan doona doorashada dowladaha hoose ee dalka
maanta waa maalin kale oo soomaaliya muhiim u ah oo muujinaysa in dadka soomaaliyeed ay muujiyeen bisaylkooda siyaasadeed ood hormuudka u tihin idinka haddaan nahay guddiga madax bannaan ee doorashada qaranka iyo sohdimaha maalinkii annaga aanu xilka la wareegnay waxyaabaha aan ku diriimgarayn jirna waxaa ka mid ahayd maantoo kale aad aan u faraxsannahay in dad u diyaarsan in dalka soomaaliya uu aado inuu noqdo waddan demokraatig ah oo dadku ay isdoortaan idinkuna aad bilow u tihiin oo ku faraxsanahay waxaan rabaa inaan munaasabaddan uga faa'iidaysto guddiga madaxa bannaan doorashada qaranka xafiiskiisa diiwaanhayaha waaxdiisa oo maxamed cumar xaydan maanta nala joogo shaqadii hufnaanta lahayd ay qabteen asaga iyo guddi hoosaadka guddiga madaxa bannaan doorashada qaranka aad iyo aad umahadsan tahay run ahaantii waxaa moodaa in xafiiskooda hegtag ahaa haddana inay gaareen in ayagii oo aanan wax haba yaraatay shaki gelin inay dhammaystiraan ururadan tirada badan laho maanta lagu soo biiray waa arrin muhiim ah in maanta ururada diiwaan gashan oo rasmiga ah marka la idinku daro ay yihiin toddoba iyo toban urur siyaasadeed oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan doorashada soo socota ee golaha deegaanka waa maalin aada muhiim uga ummadda soomaaliyeed waa la socotaan talaadadii waxaa bilaawday diiwaangelinta dadweynaha codbixiyayaasha gobolka banaadir maanta waxaa furmay saddex degmoo cusub waxaa ku soo aaday saddex degmoo cusub iyo laba iyo toban urur siyaasadeed oo shuruudihii soo buuxiyey marka soomaaliya waxaa moodaa inay waddadii u dhaqaaqday maaragtay democratisationka waa waxa qof walba oo soomaaliya uu ku dirimgelin jiro wadde waa mahadsantihiin munaasabaddan maanta waxaan ku faraxsanna inaan idin guddoonsiinno shahaadooyinkiinnii buuxay oo ah inaad tihiin ururo rasmiya oo shahaadooyinkoodii iyo waxooda la siiyo oo soo buuxda shuruudi loogu baahnaa guddiga doorashooyinka qaranka iyo sohmiyadaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa wado dadaalo la xiriira sidii waddanka ay ugu dhici lahayd doorasho qof iyo coda